waxaa ka dhacay duqeyn cirka laga duqeeyay meelo kamid ah buuraha calmadow ee galgala meelaha ay ka dhaceyna waxaa kamid a meelo ay dad shacba iyo dad xoolo dhaqasha ay degan yihiin bay u badan yihiin meelaha ay ku dhaceen goormay ahayd marka arrintaasi goortay dhacday waxay dhacday habeen hore oo ahayd habeen hore arbacadii habeenkii arbacada iyo habe shalay oo arba khamiis ahayd iyo maan xalay gelinkii hore oo iyaduna isla khamiista ah sida shaar bay dhaceen meelaha ay ku dhacna dad shacba ayaa deganaa xoolaha la waayey xoola wax sheegayaan xoola ay ku dhacday raqdoodii way sheegayaan waxyaabahaas bay sheegayaan iyo dad dad shacba cararay dadkii oo kala cararay oo iyaguna la waayey qaybtood muddo intee leg baa mar kasta oo weerarkaasi dhaco uu soconayay adigu dee hal habeen iyo maalin horta caadi ba u soconayay iyo iyo habeen habeenka qaybtiisii hore a xalay ahayd jaraale diyaarado ayaa yimaada waxayna duqeeyaan meelaha meelo ay yidhahdaan waxbaa ku lagu sawir iyo waxbaa joogay bay bay yidhahdaan laakiin ceelal xooluhu ka cadbaan bay ba ahayd meelaha kan meelo xeela ka cadbiyeen oo xeel lo-du ka cadbaysay xoolo lo-da u badan ay ka cadbaanin laakiin dadka jooga ma yid ma oran waxbaan ku aragnay ma y oranay diyaaradahaasi marka iyaa lebaad umalaynaysaan wallahi diyaaradu badda ayay kasoo kacaan bay sheegayeen dadku waxay dhahaan badday kasoo kacaan kuwa wax duuba baa jiro aan waxba duqeyn kuwa soo noqnoqda baa jiro oo dhowr jeer wax ku duqeeyey haddee bam kuwa baa jira iska sawaa sawira oo wax iska hadiyo jeeraan dadku shacabku iskala qabsadeen oo iskala wareega baa jira oo meesha ku badan maamulka puntland hadiyo jee dhowr jeer bay duqduqey duqeyma loo geystay meesha oo la duqeeyey dhowr jeer bayaan dadka reer guuraaga ka guura oo ku wargeliyeen waxyaabahaas oo dhan ayaa ka jiray meesha ma jiraan wax al-shabaaba ama daacish ah oo meeshaasi lagu arkay maamulka puntland oo dhowr jeer bay ku dagaalameen way joogaan ha al-shabaab way joogtaa laakiin dhowr jeer bay ku dagaalameen laakiin haddii meelaha ceelasha xooluhu ka cadbaan iyo meelaha reer guuraagu degan yahay oo dadka shacabku degan yahay awal way ka way ka leexleexan jireen oo meelaha wax sawiraabay sawiray bixin jireen awal oo dadka waxbay usoo sheegi jireen sida sidii marar hore ee dhacday oo kale waatay al-shabaabka meelaha si jooga dadweynaha wax dhibaataa ma ku hayaan wallahi reer guuraag de waxba ma sheegaan waxba mama sheegaan in hadday doonaan way ka baqaba cabsanayaan dee dadka dadka way ka cabsanayaan waa dad hubaysan kuweerna waa dad ciidamaduna markay taanay waad uhubaysan waxay al-shabaab baa tihiin dhowr jeer ayay dhacday inay labada qoloba ee dad reer guuraag handagaan laakiin al-shabaab dee kolna waxay soo qaylo roora oo qaylo roora oo macnaha ay soo dirsadaan oo ay yidhaahdaan in macnaha dadka wax dhib badan nagu hayaan oo xoolay ama naga dhaceen ama dad bay naga laayeen ama way jiraan dad la laaylaayay laakiin ma soo dad ay wax ku daba joogaan iyo waxaas ma ahaan